dhigteen waxa waaye malihe wax ma qaban waxuga qabteen intii tabartooda waa daaleen laakiin waxaa ka xoogdiyey maaragtay qabyaalada xoogdi soomaalida ay wada
si wanaagsan dad badan oo ka mid ahay faadimo aadan cabdulle qof taariikhiyahanna waa tahay qoys runtii sharaf iyo karaamo iyo cizi soomaalida ku dhaxleyna waa ka dhalatay odaygagana allah u naxariistay nin sharaf leh reerahan hadda soomaalida beelaha ugu waaweynna runtii aad soomaalida ay u qiimeysa u ahaa jenaraal salaad gabeere inkastoo kacaankii asiga rag kaleo saraakiila ay dileen aniga iyo rag badanoo dad badanoo isku fikir aan nahay waxay aaminsan yihiin in madaxweynayaashii hore waxqabadkooda aad loo qariyey sida hadda aabbahaa allah u naxariistay aadan cabdulle taariikhdiisa iskuullada soomaalida laguma dhigo saas oo kale in xasan sheikh iyo shariif sheekh axmed iyo cabdulaahi yuusuf iyo cabdiqaasim oo ka horeeyey ilaa cali mahdi taariikhdooda waa la aasay oo qaab qabyaaladaysana loo aasay taas ma aaminsan tahay
dadka inaad kala saartaan la rabaa horta carabow aadan cabdille iyo cabdirashiid cali sharmaarke dowlad runa iyaga ahaa oo rasmi ahaa waxaa yimid inqilaab baa yimid askar baa inqilaabtay dadkii markay inqilaabtay ka bacdan taariikhda askartaa la yaqaano soomaalida hadda joogta maxamed siyaadaa ku qufulin maskaxdii may fahamtay si wanaagsan si wanaagsan
carab si wanaagsan kuu maqlaa oo faadimo si wanaagsan
waxaan u bahanaa keliya inaad adiga aan kuu sheegay farmaajo inaan la hadla iyo soomaalidan tv-yaasha iyo meelaha inta iska soo gelgelahayo caytamahayo dadka caayahaya annaga kuma soo korna cay annaga waxaa nala baray qabiil ma naqaana annaga annaga abahee wuuna baray abe nin muslim ahaa had farmaajo la soo qaadi muuna melegasheada aniga anoo gabar iskooleeyaha waxaan xasuustaa in mudahiraad aaba looga soo horjeedo iskoolaadka internet kasoo wadi jilla soomaaliyana kaa keenay shamcuun bay dhihi jireen shamcuun ha dhaco ha dhaco ha dhacan aniga wax ka dhahay aabahay markii loo sheego faadimo aadan waa ku jirtay wax fiicanay samaysay biir wixii shacabka qabaan waa inay la qabtaa may fahamtay si wanaagsan oo macnaha macnaha aan kaa dhex galo dibadbax laga soo horje dibadbax laga soo horjeeday aabbaha aadan cabdulle cusmaan oo lagu diidan yahay adigoo gabadhiisa ka qayb gashay waa mudaaharaaday mudaaharaadkii loo sheegay aadan wuxuu yidhi wax fiican bay qabatay
allah imaqla haya allah imaqla marag ilaahan ku gashana inuu abaysaas yiri kasoo dhaaf cabdirashiid marka ay tartamayeen aabay aniga cabdirashiidaan dhihi jiray cabdirashiid cabdirashiid maxaa u dhahaysaayaa yidhi maxaan u dhahayaan dimuqraatiyaad ugu jirayaan may fahamtay si wanaagsan laakiin igama igama markaan runta kuu sheego ani nin askari yaha ee qabay waxba kumaysana aabay ma garatay ereyga shabcuun shabcuun oo aabbahaa la dhihi jiray oo markii la mudaaharaadayo dadka ay dhahayeen dibadbaxaasna ayaa ka qayb gashay ereyga shabcuun maxaa laga waday
shamcuun maana qaana aniga gabar iska yaraanaa waxaason gareedaa waxaa soo bixiyaa la sheegaayo buur fuula iyo waxbay sheegaayeen maxaan ka aqaanaa oo dibadbax adiga waa iskaga qayb gashay dibadbaxii waxaa ka qayb gashay aabbaha lagu diidanaa
ma diidin aabay wax fiican samaysay buu yidhi aniga xataa may adiga ka qayb gashay dibadbixii lagu diidan ayaa ka qayb gasho dadkii dhinac ka raacday
ha ha sax annaga aabe wuxuu dhihi jiray dad kasta waxmaan ula dhaqma soomaalidas raaca raxa aabe bilada dileen madaxweyne waa lugeyn jira annaga baabuur dawladeed ma raacin weligeen annaka sax annaga shilin ma qaadanin aabahay lama siin jirin xataa iskoolaadka markaan dhiganayna annaga aabay wuxuu dhihi jiray guriga ha ka quracdan habarta waxaa dhiiri kuma hayga siinin waa inay gurigooda ka quracdaan may gartay si wanaagsan baabuur waa lugeyn jira baan u lugeyn jiray iskoola kumarjaalaan dhameeyey abiyamenta kumarjaal xamarjaji bombeelma agtiisa lugaan ku tegi jiray lugaan uga soo noqon jiray you know that si wanaagsan
ma garatay si wanaagsan marka soomaali waxaan kula talinaya soomaalinima ha la wado waxaana la joojiyay qaba qabiil baa meeshaan hadda socda waa ujeeda qabiil lalaga hadla gabar yaraa gabar baa hadashay dabadaa la qabsaday daarood iyo iyo hawiye midna ma naqaano anaga waana dhaleen laakiin ma naqaano